Munaasabadan oo ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayay in ka badan boqol iyo afartan haween ah oo bartay ka shaqaynta nabadda iyo amniga ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano iyo marti sharaf kale, waxaana markaasi soo qabanqaabisay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Dowladda Federaalk Soomaaliya, Agaasimaha Waaxda Horumarinta Haweenka, Wasaaradda Haweenka Soomaaliya, Dacdiye Maxamed Nuur ayaa sharaxday ujeedka munaasabadda.
waxaa sharaf u ah een, in maanta aad kala soo qayb gashaan munaasabadda qalinjabinta een, kooraska haweenka nabadda ee amniga hogaaminta iyo awoodsiinta haweenka oo ay suuro gelisay wasaaradda isla markaasna ay kala shaqaynayeen een, qaybo ka mid ah een, ururada bulshada rayidka een, mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada iyo guud ahaan qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka oo munaasabada goobjoog ahaa ayaa bogaadiyey shaqada wasaaradda haweenka dowladda federaalk soomaaliya waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahay dadaalka iyo hawshaan muddada soo taxnay ee wasaaradaha haweenka ee heer federaal ay nagu hogaaminaysay wasaaradda haweenka ee federaal Ee, ardada u badnaa gabdhaha laakiin wiilana waa ku jiran kolley ee, la baray barnaamijka la yidhahdo women peace and security doorka haweenku ay ku leeyihiin nabadda iyo amniga runtii anigu nahay soomaaliya priority ugu weyn waxa waddanka laga shaqeeyaba inuu yahay nabad iyo amni in doorkooda ay haweenku qaataan dhankeeda batuulo sheekh axmed gaballe oo ku hadlaysay afka ururada bulshada rayidka ayaa iyana markaasi gabdhaha kula dardaarantay in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo amniga waxay ii taha farxad iyo raynrayn inaan maanta ka soo qayb galo dafcaddi koowaad oo ka qalin jebisay barnaamijkan nabadda amniga iyo koruqaadidda awoodda haweenka oo runtii ahaa wax aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay waxaa isnaasiba oo isqaadanaya nabadda iyo haweenka waayo nabadda salkeeda iyo meeshay ka soo aas-aasmayso waa waa haweenka ugu dambeyna waxaa munaasabada soo xirtay sihayaha wasiirka haweenka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka aamine xasan gole ayaa u hambalyeysay haweenkii ka faa'iidaystay tababarka annaga wasaaradda haweenka haddaan nahay mar walba waa waa gabdhaha waa ku dhiiragelinaa waa wadnaa tareyninada waa raadinaa seminaaro iyo wax yar yaraan samayn jirnay iyo workshop yar yar laakiin maanta waxaan u gudbnay in jaamacadda ay u xaadiraan oo arday u soo istaagto alxamdulilaah ilaahaa mahaddaas iska leh ya waxaan uga mahadnaqayaa intii nala qabatay howshaas howshaas bilaawga ah waxaan weli haddan kusii hami weynahay insha allahu tan waa certificate waxaa kaloo hadda insha allahu een, face tan waa face onkii ee, wejiga koowaad wejiga labaad waxaan rajaynaynaa in ay gabdhahu helaan een, degree ama bachelor degree Eh, wejiga saddexaadna master degree